alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi اddiin qaala lbukhaariyu raximah llah baabun laa tustaqbalu lqiblatu qiblada loola jeesan maayo bikaa'iطin saxaro aw bowlin ama kaadi ilaa cinda albinaa ilaa dhisma inuu jiro mooyaane xagga qiblada kaaxiga jidaarin dhismahaasi oo gidaara aw naxwihi ama wax gidaar shabaha marka masalada baabkan bukhaari raximah llahu tacaala uu kaga hadlaya waa masalada ku saabsan qofku marka uu xaajo gudanaayo ee uu kaajayo ama uu saxaroonaayo ma bannaan tahay qiblada xaggeeda inuu u jeesto amabase uu daba jeediyo qaala xadaanaa aadam waa ibnu abi iyaas qaala xadaanaa ibnu abi di'bin waa maxamed ibnu cabdiraxmaan almadani alcaamiri qaala xadaana الzuhriyu can caطاء bni yaziid allaythi can abi ayub alanصaari qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa ataa marka uu yimaado axaduku midkiin algaa'iطa meesha uu ku xaajo gudanaayo oo gaaidka markaa asalkiisa waxaa la dhaha almakaanu lmuطma'inu baa la idhahdaa meesha godan ee qofku uu ku dhex qarsoomi karo waxaa kaloo loo isticmaalay ashay mustakrah aladii yakruju min alinsaan shayga la karahaysta ama la dhibsada ee insaanka ka soo baxa oo saxarada ah cilaaqa ayaana ka dhaxaysa ama xidhiidh waa min baabi iطlaaqi ismi اlmaxalli cala alxaal magacii meeshu ay lahayd ayaa meeshaasi ciddii degtay loo bixiyey cilaaqada ama sababta loogu bixiyena waxay tahay laannahu had iyo jeer ale xaaje gudashada waxaa lala doontaa dee marka aanay suuliyaal jirin meel godan oo qofku uu ku qarsoomi karo marka alqaa'ita halka waxaa looga jeedaa makaana qadaa'i lxaajati meeshii uu ku xaajo gudanayey falaa yastaqbilu lqiblata qiblada xaggeeda yaanu u jeesanin walaa yuwallihaa yaanu u jeedin dahrahu dhabarkiisa shariqu ee istaqbilu sharqa u jeesta xagga bari aw garibuu aw istaqbilu lgarba ama waxaad u jeesataan xagga galbeed marka hadalkaasina wuxuu ku dhacayaa reer madiine iyo iyo ciddii markaa la qiblaa ama cidda ka soo horjeeda oo reer madiine qibladoodu waa qibladoodu waa dhinaca koonfureed cagsi baynu isku nahay xaggaasay u tukadaan reer madiine oo qibladu ay ka xigtaa markaa ciddii qibladu ay ka xigto waqooyi ama koonfur ay ka xigto ayaa la leeyahay waqooyi iyo koonfur midnaba ha u jeesanin ee beri u jeeso ama galbeed u jeeso sidaa weyaan xadiidka macnihiisu marka masaladan ku saabsan istiqbaal lqibla qiblada in xaggeeda loo jeesto marka la xaajo gudanaayo ahlulcilmigu hadallo badan bay ku leeyihin iyo aqwaal iyo madaahib waxaana ugu caansan uun afar madhab baa ugu caansan madhab wuxuu yihi in la yidhaahdo arrintaasi waa xaaraan iyadoon la kala qaadin dhisme iyo iyo bannaan toona oo marnaba qiblada xaggeeda looma jeesan karo dabadana looma jeedin karo qolooyinka sidaa yidhi adiladooda de xadiidkan ayaa ka mid a waxaana ka mida raawi lxadiid xadiidka raawiga warinayo ah abu ayuub alansaari oo madhabkiisu sidaasi ayuu ah xadiidka cumuumkiisa ayuu ku qaaday waxaana in sha allahu tacaala aynu ku arki doonaa fii baabi qiblati ahli lmadiina fii awaa'ili kitaabi الsalaa iyadoo uu leeyahay abu ayuub alansaari faqadimna shaam fawajadnaa maraaxiida buniyat naxwa اlkacba aw qibala اlqibla wananxarifu wanastakfiru allah waxaanu nimi meesha la dhada shaam dabeetana waxaa halkaasi aan ugu nimi suuliyaal loo jeediye xagga qiblada markaa suuliyaashaasi markaanu gelayno waanu isbarbarin jirnay oo qiblada waanu ka leexan jirnay hadda waa suuli iyo binaa dhismo dhexdii weeye weliba intaa yare istiqbaalka ama qaabilitaanka kacbada ah ee naga xaasishee naga dhacday ilaahay baanu dembi dhaaf aanu ka weydiisan jirnay markaa saxaabiga abu ayuub isaga madhabkiisu wuxuu ahaa inaan dhismo iyo iyo bannaan aan la kala qaadahayn oo acmal axadiida calaa cumuumi xadiidka caamnimadiisa ayuu ku camal siiyey waana madhabka abu xaniifa weeye in asaxraa walbunyaan ay isku mid yihiin culimo badanna waa ku tegeeno mujaahid iyo thawri iyo xataa waa riwaaya can imaami axmed raximah اllah waxaana arrintaa weliba ay kusii cileeyeen oo yidhah dee sababtu sababta loo diiday waa tacdiimu lqibla weeye waa qiblada in la weyneeyo oo arrintani qiblada weyneynteeda ayay meelka dhac ku tahay wa huwa mawjuudun fi saxaraa'i walbunyaan dee haddaad dhismo ku jirta iyo iyo haddaad bannaan joogtaba dee mar walbana qibladii ujeesata oo haddii la dhaho marka dhismo lagu jiro waa bannaan tahay oo qofkani qiblada lafteediima qaabilin dee taa waxa ku soo aroorayo la odhanayaa dee bannaan markuu joogo lafteedana qof qiblada lafteedii qaabilayaa ma jiro oo dee dhismayaal iyo dhagaxaan iyo dhir iyo bada iyo qaaraad baaba dee laga yaaba inay udhexeeyaan markaa gidaarka yare suuligu ama geed yaroo aada ku gabatay ama dhagax dee tari maayo waxay tari waayeen waxaa dhismayaal xagga kacbada kaaxiga iyo badaha iyo dhirta iyo qaaraadka iyo masaafaadka shaasicaa ee aadka iyo aadka waxa weeyaan u ballaadhan marka xadiidka waa in cumuumkiisa lagu xambaara bay yidhaahdeen oo ma banaana qowlka kalena waa qowlkaa qowlka ka soo horjeeda waa alqowlu biljawaazi wey oo caaisha iyo iyo curwa ibnu zubayr iyo rabiica iyo culimo sidaas ayaa isagana ku tagtay waxay leeyihin mi waa bannaan tahay in qiblada la qaabiliyo in loo daba jeestaaba haddii bannaan la jooga iyo iyo haddii dhisma lagu dhex jiraba waayo xadiidkan sidaad odhanaysaan waxaa mar haddii axaadiidu ay istacaarudo a iska hortimo xadiidu abi ayuubna uu diiday dee xadiidu ibnu cumar iyo xadiidu jaabir ibni cabdillaahi iyaguna ay tilmaameen rasuulku ficilkaa laftiisa inuu sameeyey dee waxa weeye mar haddii axaadiidu istacaarudo a iska hor timi dee asalkaynu noqonaynaa oo asalku wuxuu haddee inay iska bannaan tahay qofku dhinacu doonaya baynu u jeesto daliil markaa xaaraantimeynaya oo saalim min almucaaridi daliil caarido oo ka hor yimaada ka marhanna dee mar haddaynaan hayn oo daliilkii diidayana daliil mucaaradeeye la helay dee asalkii baynu iskaga baaqi noqonaynaa qowl kale waxa uu yahay waa qowlkan bukhaari u baabaystayba oo a in la yidhaahdo in la kala qaado dhismaha iyo marka qofku dhismo uu ku dhex jiro ama dee qibladii shay uu ka xigo iyo marka waxa weeyaan dee meel bannaan uu ku xaajo gudanayo qolada markaasaa tiri bukhaari baa ka mid a waana madhab alimaami shaafici raximah اllah wa malik wakayruhum waxa markaa xujadoodu ay tahay dee axaadiida waa in la iswaafajiyaa bay yidhaahdeen oo icmaalu daliileyni awlaa min ihmaali axadihima sida qaacidada sharciga ay dhigayso labada daliilba in la camal siiyo ayaa ka mudan in midkood la shaqo tiro sidee labadaba lagu camal siin karaa dee bitawfiiqi waaljamci beynahuma in la iswaafajiyo dee labada daliil la jamciyo waayo maxaynu isku waafajina waxau ha xadiidu abi ayuub kan diiday mas'alada waxaa lagu xambaarayaa fi lfadaa meel bannaan qofku markuu joogo oo aanu dhisme ku dhex jirin ama dhagax ama geed ama wax kale oo dee saatir oo qariyaa aanu ka xigin waxa weyaan xaggii qiblada xadiidka ibnu cumar iyo xadiidka jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu jaabir ibni cabdillahi wuxu uhi sida imaamu axmed warinaayo kaana rasuulu llahi yanhaana an nastadbira alqiblata aw nastaqbilaha bifuruujina idaa haraqna almaa rasuulku waxa uu noo didi jiray qiblada inaanu qaabilno ama u daba jeedinno idaa haraqna almaa macnaa haddaanu kaadinno biyahaanu sii dayno qaala uma ra'aytuhu qabla mowtihi bicaamin yabuulu mustaqbila alqibla eta rasuulku intaanu dhiman sanad ka hor ayaan arkay isagoo rasuulku kaajayoo xagga qiblada weliba u jeeda marka xadiidka ibnu cumar iyo xadiidkan jaabiriyana waxaa lagu qaadayo dhan fi saxaraa baa lagu qaadaya cafwan waxaa lagu qaadayaa fi lbunyaan dhismo marka lagu dhex jiro waxaana yidhaahdeen dee qofka geed ama dhagax ama dhisma xaggii qiblada uu ka xigo dee qiblada wuu qaabilay la odhan maayo shaygaasuu qaabilay bay yidhahdeen shaygaa laftiisa ayuu qaabilay ta kale meeshaa dee loo diyaariye xaaje gudashada sida suuliyaasha oo kale dee qiblaba maaha oo meel qiblala ma aha oo dee meel salaad lagu tugan kara mabaahaba marka hore sidaasi ayaa iyaguna ay yidhaahdeen cilmigu ilaahay agtiisa ayuu yaallaa waxaad moodaa qowlkaa laftiisa in laga xoog badan yahay horta xadiidu jaabir jaabir mabuu sheeginba in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu meel dhismaa ku dhex jiray ama shay qiblada ka qariya xagga qiblada uu ka xigay ee wuxuu yidhi uun ra-aytuhu qabla mowtihi bicaamin yabuulu mustaqbila alqibla xadiidkuna waa saxiix weliba ghazwa inuu rasuulu ku jiray baa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay duulimaad iyo dagaal dee duulimaadka iyo dagaalka marka lagu jiro suulyaal meesha ma jiraane dee sida khaalibkaa meel bannaan baa lagu xaajo gudanaya xadiidka ibnu cumarna radia allahu canhu isaga laftiisana dee kuma sugna in rasuulku uu sameeyey istiqbaal isagoo dhismo ku dhex jira laakiin istidbaar unbaa ku sugan inay qiblada xagga dambe ka xigtay xagga shaam ama baytulmaqdisna uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u jeeday waxaana dee ku soo arooraya ishkaal ka hor aynu sheegno oo ah in la yidhaahdo kolleyba qofka qiblada xataa hadduu bannaan ku xaajo guto kolleyba qiblada waxbaa ka xiga markaa dhismayaasha iyo masaafaadka aadka u dheer iyo badaha iyo qaaradahaasi wixii ay tari waayeen ee qiblada ay ka celin waayeen dee dhismo yari ka celin maayo bal dhismahaba daayo culimada shaaficiyadu dee kutubta fiqiga sida cumdatun saalik oo kale sida ku qoran iyo kutubta kasii waaweynba sida minhaajka waxa ay yidhaahdaan yanaa daynuhu lmurkha xataa haddii maradiisunsa uu usii daayo oo dee maradiisu ay hareeraha ka xigto intaasa ayaa saatir ugu filan bay idhaahdaan hadduu maradiisan sii daayo oo maro ballaadhan dee ay taho hareerahu inuu iska xigsiiyo waxa weeyaan taasi ayaa saatir ugu filan oo mid bunyaan ku xaajo gutay oo kale ayuu noqonayaa bay yidhahdeen marka qofka maradiisu maxay taraysaa waxaa dhismayaasha faraha badan xagga qiblada ka xiga ay tari waayeen dee mana tari mayso calaa kulli xaal horta axaadiida waa in la iswaafajiyo waxa laysku waafajiya marka waxaad moodaa inay u xoog badan tahay haddii rasuulku arrin uu nahyiyo oo uu diido war arrintaha samaynina sida xadiidkan ku sugan laa tastaqbilu qiblata bikaa'itin walaa bowl haddana aynu aragna rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo arrinta lafteedii samaynaya dee haddii nahyigiisu xaaraantimeyn faa-iideynayo dee rasuulku arrin xaaraana horta ma sameeyena ogow mar hadduu rasuulku arrintuu nahyiyey uu uu sameeyo horta halkaa waxaa markiiba kaaga soo baxaya arrintaasi inaanay xaaraan ahayn leanna low kaana muxaraman lama facalahu nabiyu calayhi isalaatu wasalaam hadday arrintaasi xaaraan tahay dee rasuulku ma sameeyeen markaa waxaa ay xaqiiqadu noqonaysaa in la idhaahdo nahyiga iyo diidmadaan xaaraantimeyn looga jeedine waxaa looga jeedaa karaaha looga jeeda oo asalku waxa weeye nahyigu inuu taxriim faa-idiyo hadduu rasuulku arrin nahiyo sida raajixa fii cilmi usuuli اlfiqh ana annahyi yaqtadi taxriim laakiin culimadu waxay raaceen ilaa lisaarifin haddii ilaa in la helo mooyaane wax ka leexiyo xaaraantimeyntu faa-ideyla oo inuu karaaha faa-ideynayo ama ibaaxo faa-ideynayo ama tahdiid uu faa-ideynayo wax lamida ilaa la helo marka iminka nahyigan inaanu xaaraantinimeyn faa-ideynahayn dee waxayna tusinaya ficilkan rasuulka samaynta uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sameeyey wixii uu nahiyey calaa kulli xaal qowlka u raajaxsan wamaa rajaxahu shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wakhtaarahu waa in istiqbaalkiiyo istidbaarku uu yahay makruuhun laakiin aanu xaaraan ahayn oo qofku aanu ku dembaabahayn sawaaء fi lbunyaani aw fi saxraa amaa qaacidada culimada qaarkood ay sheegaan oo kutubta qaarkood ku fara badan qaacidadaasoo odhanaysa idaa tacaarada alqowlu waalficlu qudima alqowlu haddii rasuulka qowlkiisa iyo ficilkiisu ay iska hor yimaadaan mar walba qowlka ayaa la qaadanaya la horraysiinaya iyadoo xataa aan la isku dayin in la jamciyo ama la iswaafajiyo qaacidadaasi waxay aada ugu fara badan tahay kutubta shawkaani iyo kutubta sadiiq xasan khan oo ah mutaatir bishawkaani waxaa kaloo qaacidada kaga taasuray sheikhulalbani raximah llah oo isaguna kutubtiisa iyo mabaaxiftiisa fiqiga aada ugu celceliya laakiin qaacidaasi qaacido saxa maaha in la idhaha mar kastoo la arko qowlkii iyo ficilkii rasuulka oo mutacaaridaan ah macnaa mar walba qowlka ha la yska qaato oo ficilka ha la yska daayo waayo ficilku wuxuu ixtimaalaa khusuusiya iyo wax lamiduu ixtimaalaa in rasuula ku gaar ahaa buu ixtimaalaa bay yidhahdaan waxay leenahay taasi laba weji oo laga eegaba waa khata wejiga koowaad waxau yahay dee asalku waa in labada daliilba qowlka iyo ficilka waa in la camal siiyo waicmaalu daliileyni awlaa min ihmaali axadihima waayo labada daliilba dee waxaa loo soo dejiyey dee in lagu camal falo in midna lagu camal falo midna la camal tiro looma soo dejiyo ta labaad axaadiis badan oo arrintaa khilaafaysa ayaynu aragnay iyo fahamkii saxaabada oo saxaabada haddii qowlka rasuulka iyo ficilka rasuulka uu istacaarudo qowlkunu iskamay qaadan jirin oo ficilka kamay tegi jirin waxaana adilada taa tusinaysa ka mida meel fog ba ha ka doomin xadiidkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam kabaha uu bixiyey isagoo salaada ku jira hal khalaca saxaabatu nicaalahum saxaabadu kabahoodii ma bixiyeen biduuni shak qowlkii rasuulka oo ah ina fi salaati la shuqlan inaan salaada dhexeeda la dhaqdhaqaaqin ee khushuuc la muujiyo iyo ficilkiisiiba halkan istacaarudo ah inuu ku mashquulay kaba bixin isagoo salaaddii ku jira dee qowlkii urmay qaadan oo kabahoodii may daysan oo may odhan bilahi rasuula ku gaar tahay bal khalacuu nicaalahum kabahoodii bay bixiyeen markuu rasuulku yihi maxaad saa u yeesheenna waxay yidhaahdeen ra'aynaaka khalacta nicaalak fakhalacnaa nicaalanaa waxaanu ku aragnaado kabahaagii bixiye anaguna waa bixinay daliil labaad wuxuu yahay xadiidkii ku saabsanaa wisaalka xidhiidhinta soomka oo rasuulku saxaabada waa ka nahiyey can ilwisaal nahaa annabiyu calayhi salaatu wasalaam can ilwisaal soomkaa xidhiidhina buri waa hadal cad haddana rasuulka ayaa wisaalkii sameeyey xidhiidhintii soomka saxaabadu ma odhan qowlkaynu qaadanaynaayo dee ficilku mala rasuuluu ku gaar yahay bal saxaabaduna wisaalkii bay sameeyeen markuu o miyaanan idinka reebinna waxay yidhaahdeen yaa rasuula ra'aynaaka tuwaasil waxaanu ku aragnay adigoo wisaalkii samaynayaanu aragnay aada noo diiday dabeetana waanu samaynay markaa qaacida odhanaysa haddii qowlka iyo ficilka rasuulku iska hor yimaadaan mar walba qowlkaa la qaadanaya ficilka waa laga tegayaa wain qaala biha bacd اculamaa fahiya qaacidaة غayru صaxiixa wahiya mukhaalifa lifahmi صaxaaba ridwan اllahi عalayhim qaala raximah اllahu tacaalى baabu man mid buu baab yahay tabaraza ee qadaa xaajatahu ku xaajo gutay calaa labinatayn laba laban laba xabadood oo labana dushood isagoo ku fadhiya marka tabarus iyo alistiaaba iyo qadaau lxaaja dhammaantoodba waa isla macno oo tabarus de waxaa loogu magacaabay liannahum kaanuu yabruzuuna ila albaraaz ee ila alfadaa waxay u bixi jireen banaanka ayay u bixi jireen markay xaajo gudanayaan oo dee markii hore suuliyyaal baan jirin magaca taasi ayaa xaajo gudashadu ay ku qaadatay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malik can yaxya ibnu saciidi alansaari almaazini can maxamed ibnu yaxya ibnu xabaan can camihi waasic ibni xabaan can cabdillaahi bni cumar annahu kaana yaquulu wuxuu odhan jiray ina naasan dad ayaa yaquuluuna waxay leeyihin idaa qacadta markaad ufahiis u fadhiisto calaa xaajatik falaa tastaqbil iqiblata qiblada ha qaabilin walaa beyt lmaqdisna ha qaabilin markaa beytulmaqdis sababta aan loo qaabilayna dee waxay tahay liannahu beytulmaqdis waxa uu ka soo horjeedaa qibladii oo haddaad beytulmaqdis qaabisho qibladii baa kaa dambaysa oo istidbaaru lqibla baa ka laasimaya ama ka dhalanaya faqaala cabdullaahi bnu cumar wuxuu yihi laqad irtaqaytu waxa aan dusha uga baxay yowman maalin calaa dahri beytin guri dushii lanaa gurigaasoo annaga noo sugnaaday oo annagu aanu leenahay fara-aytu waxaan arkay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay oo calaa labinatayni ku fadhiya laba labana mustaqbila beyti lmaqdis xaalo uu yahay mid beytulmaqdis ula jeestay lixaajatihi xaaja gudashadiisa yacnaa muu sheegin markaa kacbada lannu min laazimi istiqbaali beyt lmaqdis istidbaaru lkacba waa iska waadix mar hadduu ihi mustaqbil beyt lmaqdis buu ahaa dee taa waxaa ka laazimaysa in kacbaduna xagga dambe ay ka xigtay istidbaaru lkacba ka dhalan dee riwaayaadka qaarkoodna waaba ku caddahayba mustaqbila beyt mustadbir alkacba mustaqbila beyt lmaqdis mustadbir alkacba ayaa riwaayaadka qaarkood markaa ku cad wa qaala wuxu uhi lacalaka waxaa lagaa yaabaa waxa uu la hadlayaa waasic buu la hadlayaa waasic ibnu xabbaan waa taabiciga xadiidka ka warinaaye bal suxbadiisa waaba la ysku khilaafay oo waxaa la yihi lahu riwaaya walihaadaba culimada qaarkood ay ku sheegeen waxa weeyaan fi saxaaba fi lkutub almualafa fi saxaaba marka waasic buu la hadlayaa wuxuu yidhi lacalaka waxaa lagaa yaabaa min aladiina kuwa inaad ka mid tahay yusalluuna tukada calaa awraakihim iyagoo markaa sin sintooda iyagoo u fadhiya sinta iyagoo dhulka ku haya faqultu waxaan idhi waa jamcu warig laa adri garan maayo wallaahi baan ku dhaartay markaa maxay tahay munaasabada hadalkan iyo xadiidka ka dhaxaysa culimada qaarkood waxa wuxuu u jeedaa yacnaa ninkaaga garan waayey sunnadaa ku saabsan qadaa'u lxaaja dee min baabi alawlaa garan maysid dee sunnada salaada iyo axkaamteeda la xidhiidha oo waxaa laga yaabaa halkii dee lugaha aad ka kala fogeyn lahayd marka aada sujuudsan tahay inaad lugahaaga halkaad lugaha isaga dhoweyn lahayd inaad lugaha kala fogeyso ilaa aad gaadho heer aad sintaba dhulka aad dhigto ama aad ku dhoweyso laakiin taasi munaasib maaha waayo su-aal muu weydiin dee waxa weeyaan xabaan waasic ibnu xabaan ee hadalkan ama xadiidkan ibnu cumar baa ibtidaa-an ama si bilowa ugu sheegay talabaad taasi wax cilaaqa oo dee masaladan ay la leedahay ma jirto oo waxaa dhici karta qofku isagoo sunna min sunani qadaa'i alxaaja jaahilka ah dee in sunanu salaana uu garanayo laba dee wax talaasumi kama dhexeeya ama isku xidhnaasha ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen manaa dadka qaarkood baa samayn jiray mubaalaga ku xeel dheeraan jiray iska ilaalinta qaab inuu farjigooduba qaabilo qiblada xataa haddaanay qadaa ulxaaja samaynahayn markaasay labada lugood isku dhoweyn jireen ilaa sinta dhulka ay dhigaan iyagoo isleeyaan xubintu aanay qaabilin kacbada ee labada lugood ku qarin jireen ilaa sinta dhulka ay dhigaan marka markii hore ayaa se riwaayaadka qaarkood ku timi oo arkaya isagoo tukanaya kuntu usalli fi lmasjid faida cabdالlahi bn cmar jaalisun munaasabaad kaleo marka hadalkan uu leeyahayna ahlucilmiga qaarkood raxmat ullaahi calayhim waa ay sheegeen qaala maaliku wuxu uhi yani waxa u jeeda aladii kii yusalli tukanayo walaa yartaficu can ardi dhulka aan kor uga go ahayn yasjudu waa sujuuday wa huwa laasiqun isagoo ku dhegan bilardi dhulka ku dhegan ayuu sujuudaya calaa kulli xaal ibnu cumar radia allahu canhu madhabkiisu wuxuu ahaa in la kala tafriiqiyo kala xukum laga dhigo haddii lagu xaajo gudanayo makaan mucad liqadaa'i ilxaaja meel loo diyaariyo dee dhismoo kale ah iyo haddii bunyaanka iyo saxaaraha lagu xaajo gudanayo xadiidkan ayaanu xujaysan jiray ciddii markaa khilaaftayna dee xadiidkan ayuu ku radiyey marka uu leeyay laqad irtaqaytu yowman calaa dahri beytin lanaa gurigaasi guriga xafsa ayuu ahaa mar waxa yihi calىa dahri beyti lana marna calىa beyti xafsa marna waxa uu yihi nacam calىa beytina markaa ismana diidayaan oo markuu le calىa dahri beyti lana dee xafsa oo dee walaashiya ayuu isaguna isku tiriyey waxa walaashiyada ailada isaguna inuu leeyihi calaa beyt calaa dahri beytina ama calaa dahri beytin lii markuu leeyahayna dee markii dambe isaga ayaa ka dhaxlay xabso guriga oo cid kale oo shaqiiqa oo isku hooyiya aabba yihiin dee xabsa may lahayn oo ibnu cumar oo qura ayaa markii dambe dhaxlo gurigaa laftiisana ka dhaxlay calaa beyti xabsa markuu leyna de waa gurigii xabsa ay ku jirtay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kaga dhintay rasuulka kamay dhaxline rasuulku waa kaga dhintay waa uga tegey rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa lagama dhaxline marka markii dambena dee siday ugu jirtay bay geeriyootay cabdullaahi ibnu cumar oo walaalkeeda ayaa ka dhaxlay marka rasuulkaan arka buu dhaha jaalisan calaa labinatayn mustaqbila beyt ilmaqdis lixaajatihi marka umuu qasdiyin qasdigiisu muu ahayn dee rasuulka inuu eego bal sida riwaayaadka qaarkood aynu ku arki doono dan kale ayaa guriga dushiisa uu ugu baxay kadibna indhihiisa ayaa ku dhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kaanat minhu iltifaata fara-aahu daymood baa ka xaasilay rasuulkana meesha kuma ogeyn markaasuu rasuulka arkay calayhi salaatu wasalaam marka fa naqala maa ra-a wixii markaa uu arkay ayuu soo naqliyey mana banaano dee in rasuulkao xaajo gudanayo ama qof kaloo xaajo gudanayo qofku eegistiisa inuu qastiyo laakiin haddii araggiisu ku dhaca dee wixii axkaama ee arrintaa ku xidho waa soo warin karaa waa shuhuudoo kale laba qof oo zinaysanayo oo dee isa saaran markhaatiyaashu inay eegaan ay u camdiyaan dee ma banaana laakiin haddii dee aragooda uu ku dhaco ay arkaan de marka arrintaa markhaatiyaal waa ka noqon karaan culimada qaarkoodna waxay rasuulka calayh الsalatu asalaam madaxiisa ayuunbuu arkay ibnu cumar duuna maa cada dalik min badanihi laakiin jidhkiisa inta madaxa ka soo hadha ma arag marka madax ayaanu ka garan karaa haddii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam dhinaca u jeeday waxaa xadiidka markaa laga qaadanayaa nacam taa qowlkaasi oogay dacfi baa ku sugan oo labada laban siduu arkay baa isweydiin leh calaa labinatayn haddii madaxa unu arkay lugaha xataa waa ka hooseeya labinataynku waxaa laga qaadanaya saxaabadu inay isku khilaafi jireen kaanuu yakhtalifuun fii macaani sunan macanaa adilada fiqigeeda waa isku khilaafi jireen iyo sida loo fahmaayo kullu waaxid minhum kaana yastacmil maa samica calaa cumuubi mid walibana xadiidka de sida uu fahmo ayuu ugu dhaqmi jire waa masaa-isha fiqiga ah ee axkaamta ayaa fahamkeeda ay isku khilaafi jireen laakiin sida ahlucilmigu ay caddeeyeen lam yasiruu bidalika axzaaban taa axzaab kumay noqon oo khilaafka saxaabadu masaa'il fiqiya ay isku khilaafeen dee looma xujaysan karo in ummaddu axzaab ay kala noqon karto oo saxaabada mid waliba wixii u rajaxma ayuu ku camal fali jiray dadkana waxa weyaan u sheegi jiray ka kalena waa la niqaashi jiray laakiin cid ku daba fayli jirto o odhan jirtay anigu bakri baan ahay ama cumari baan ahay ama cabaasi baan ahay ama hureyri baan ahay oo halkaa axzaabi inay ka samaysantay taasi waxa weeyaan ma dhicin sida alimaamu shaatibi uu sheegay wa kadalika sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah اllahu tacaala waxaa laga qaadanaya alinkaar fii masaa'il اkhilaaf qaacidada odhanaysa laa inkaara fii masaa'il اkhilaaf waa qaacido baatila weeye oo ilaahay sharcigiisa waxa weeyaan khilaafsan masalo la isku khilaafsan yahayba cid laguma inkiri karo waa qaacido baatila weeye marka wixii la isku waafaqsan yahay unbaa ciddii khilaafto lagu inkiri karaa weyaan macnaheedu waa qaacide aan saxahayn bal masaa-isha khilaafiga lafteedu isku mustawo maaha oo masalo dee khilaafiya oo daliil leh oo sidaad adigu aaminsantahay ay daliil leedahay iyo masalo markaa khilaafiya o ijtihaad ku binaysan labadaba waa leeyihi marka masalo mar hadday daliilada amaha la isku khilaafo ama aan la isku khilaafine dee yunkaru cala lmukhaalifi qofka khilaafo waa lagu inkiraya hadday tahay masalo ijtihaadiya iyada lafteeda waxaa loo wa waa lagu inkiraya laakiin sida loogu inkiraya waa ka duwan tahay sida loogu inkirayo masalo daliille oo masaladu hadday tahay masale ijtihaadiya qofka la odhan maayo qofka kale ha laba soo hadal qaadin sida adigu aad ku qanacsan tahay bal qof waliba sida isagu ku qanacsayo xaq u arko dee waa inuu isku dayo qofkan kale inuu ku qanciyo ila sidaanu isagu sawaabka u arkaay oo inuu ka dhaadhiciyo waa inuu isku dayo markaa adiladiisa iyo iyo dee xujajkiisa waxa waa inuu muujiyo kama dakara dalika sheikh iسlاm ibnu taymiya kama fi majmuci اfataawa marka ibn cumar imika ina naasa yaquluuna ida qacadta calى xaajatika falaa tastaqbil اqibla walaa beyt اlmaqdis de waxa uu radinaya qolooyinka yidhi saxaabana waa ku jirtaaye canaa lama qaabili karo qiblada muطlaqan iyadoo dhisme iyo iyo banaan aan la kala qaadin baabu khuruuji nisaai dumarka bixitaankoodii buu baabi ilى اbaraazi banaanka ay u baxaan albaraas waa alfaضاء si ay ugu soo xaajo gutaan qala xadaثna yaحyى بn bukeyr qala xadaثna leyt qala xadaثanii cuqayl cuqayl ibn man yaa sheegaya cuqayl in ayadiisa qad mara bina kaثiirا nacam ibn man la naam la caqiil bad ms ibn abi طaalib la qyl بن khاld صحيح عن iبن شhihaabi iبن شhihaab magaciisa ayaa garanaya naعam mslim acid nadrا ايش ismه mslim huwa ism abi cثman محamed iبn mslim iبn شhihaab الزهrي can ibni shihaabi can curwa can caaisha ana aswaaja nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka xaasaskiisii kunna waxay ahaa yakhrujna kuwa baxa bileyli habeenkii idaa tabarasna ay idaa aradna tabarusa hadday doonaan xaajo gudasho ilalmanaasici bay u bixi jireen almanaasic waa banaano magaalada madiina ka baxsana wa huwa manaasicu waa saciidun afyaxu waa banaan ballaadhan afyax bimacnaa waasic aada u ballaadhan fakaana cumaru cumar wuxaa yaquulu mid yidhaahdo linabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka wuxuu ku odhan jiray uxjub nisaaka dumarkaaga xijaab oo waxaad fartaa inay xijaabtaan falam yakun ma ahayn rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yafcalu mid arrinkaa sameeya waayo waxyi buu sugayay rasuulku arrimaha sharcigaana ilaa waxyi u yimaado kuma dhaqaaqi jirin marka xataa dumarkiisii xijaab ma farin ilaa aayaatu xijaab ay soo degeen fakharajat waxaa baxday sawdatu bintu zamca ayaa baxday zawju nabiyi ahayd sala allahu calayh wasalam leylatan habeen min alayaali habeenada ka mida cishaaan bay baxday wakti cishaa'i ah wa kaanat waxayd imra'atan gabadh tawiilatan dheer oo joog iyo markaa ballarh bale fanaadaha waxa u dhawaaqay cumaru alaa qad carafnaaki ku garanay buu ihi hooy ku garanayaa sawdatu sawdaay xirsan dadaal awgii buu sidaa u yihi uu ku dadaalayay calى an yunzla اxijaabu xijaabka in la soo dejiyo faأnzla اllahu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayat اxijaabi buu soo dejiyey marka waxay ka mid tahy min almuwaafaqaat waxyaabaha cumar uu ku hadlae ilaahay subxaana watacaala aayado qur-aan uu ku soo dejiyey ee cumar waxyiga waxyaabaha uu ku waafaqay bay ka mid tahay wahiyo min manaaqibihi waxyaabaha uu ku ammaanan yahay bay ka mid tahay marka berigii hore aanay aanay musqula jirin guryaha dhexdooda dumarku habeenkiiyo qura ayay u bixi jireen liqadaa'i alxaaja sida caaisha ay ku sheegtay xadiidu lifkiga kuna yakhrujna bileyl wakunaa laa nakhruju ilaa leyla ilaa leyl habeen ilaa ka habeen unbay bixi jireen maalin oo dhan xaaja gudasho unbay bixi jireen waxay cunaan iyo waxay cabaanna de waaba iska yaraayeenba iminka malaa intaa in leeg lama joogi karo xaaja gudasho la-aan oo kahratu lakli washurbi baa dee qofku ada jeraalo suuliyiin u baahdaa ay ka dhalanaysa marka iyagoo bilaa xijaaba ayaa habeenkii ay bixi jireenoo dee mugdiga habeenkii ayay isku qarin jireen kadib baa markaa xijaabka la soo dejiyo la faray an yasturna abdaanahuna bihiyaab inay jirkooda dhar ku asturaan haddana cumar intaa kagama hadhine weli waa diidanaa inay baxaan wuxul ayaanay bixinba oo abdaantoodii asturee ashkhaastooda ayaan la arkin humaagoodaba ayaan la arkin laakiin cumar taa lagama yeelin dumarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay lilxaaja ay u bixi jireen iyagoo xijaaban xadiidkan dambe ayaynu ku arki doonaa qaala xadaanaa zakariya qaala xadaanaa abu usama can hishaam ibni curwa can abihi can caaisha can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qad udina waa waa la ogolaaday an takhrujna inaad baxdaan fii xaajatikuna xaaja gudashadiina inaad u baxdaan qaala hishaamin wuxu uhi yacni wuxuu uga jeedaa xaajada albaraaza buu uga jeeda adihaaba ila albaraaz in banaanka la tago oo loo taga dee xaaji gudasho marka zakariya waa ibnu yaxya qaala xadaanaa zakariya wa ibnu yaxya nacam marka xadiidkan cumar baa markii uu arkay sawda waakii ku uhi ama wallahi ma takfi ma takfina calayna ma takfayna calayna fanduri kayfa takhruji iyadoo xijaaban bay soo baxda markaasa wuxuu ihi sawdaay nagama qarsoonaan karti macnaa dherarkaaga iyo ayaan kugu garanaynaa bal ka fiirsa bixitaankan aad soo baxayso farajacat fashakat dalika linabiyi sala allahu calayh wasalam wahuwa yatacasha rasuulkay dib ugu noqoto arrinta ay uga cabato ay tihi markaan habeenkii isidhaa baxe xaaje gudo cumar baan dee ka amaan lahay maxaad usoo baxday u leh fa awxaa fa awxiya ilayhi rasuulkaa loo waxyooday oo udina lakuna an takrujna lixawaaiji kuna waa laydin idmay arrintaas waxi bay rasuulka kusoo gaadhay markaasaa rasuulku ui inahu qad udina lakuna an takrujna lixaajati kuna xaajada la sheegayaana markaa waa waa xaaje gudashada waad u bixi kartaan idinkoo xijaaban marka taasoo qura dee kuma koobna arrintaasoo qura dumarku inay u bixi karaan ma aha saasoo kale waxay u bixi karaan waxa weyaan ligayri dalika min masaalixihina arrin aan taa ahayn laakiin maslaxadooda iyo dantooda ay ku jirto xaaja ay ugu jirto sida silatu arxaamihina oo kale inay dee qaraabadooda ay xidhiiriyaan silatu raximka ilahay uu ku waajibiyey sidaasoo kale dee dano kale oo rag banaanka uga soo qabanaya aanay jirin ciidana dumarku inay u baxaan rasuulku waa kii faray calayhi salaatu wasalaam laakiin asalku waa maxay waa dumarku inay guriga joogaan baa asala lixaaja ayuunba u bixi karaa gabadh meelaha markaa iska soo meeraysatoo dan la-aan gurigeeda ka baxda lama ogola waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlula alaslu wa qaraaru lmarأati fii beytiha saas ayaa asala lixaaja ayuunba u bixi kartaa diiniya aw dunyawiya weliba markay baxaysana dee aadaab gaara iyo idnu zawjihana waa loo baahanya waxaa markaa xadiidka laga qaadan karaa muraajacat ladna lilaclaa in mid cilmi ahaan ama fadli ahaan derajo hooseeya ka derajo sareeya oo bimacnaa muraajacayn karo dee uu su-aal ku celin karo arrin uu usoo bandhigi karo arrintuu sax u arko sida cumar uu sameeyey radia allahu canhu fii man qaba licumar ayaa xadiidkan iyo ka horeba ku sugan raggu inay dumarka ajaanibka kaa marka ay la hadli karaan oo fi uruq ay kula hadli karaan wadooyinkaa aan khalwadee aan ahayn meel inuu kula gooni noqday aan ahayn haddii daruura ama xaaja ay keensata ayaa laga qaadanayaa iyo in waxa weeyaan ninku dumarka uu waanin karo oo waanadii laguma inkirin cumar waaa waxaa la tilmaamu inay dumarka u banaantay lixaajatihinna inay u baxaan wa fii ana nabiya kaana yantadiru waxya fi lumuuri sharciya umuurta sharciga rasuulku inaanu iskaga dhaqaaqi jirin ee waxyiga uu sugi jiray ayaa waxa weeyaan laga qaadanaya xadiidka baabu tabarusi xaaja gudashadiibuu ubaabay fi lbuyuuti guryaha dhexdooda lagu xaajo guto macnaa wuxuu ujeedaa arrintaasi ma sii socon oo dumarku banaankii ay xaajada la aadi jireen may sii socon ee markii dambe guryaha dhexdoodaa suuli markaa lagu samaystay musqulo oo ay ku xaajo gudan jireen marka arrintaasina maaha mid aadaabta wanaagsan ka hor imanaysa haddii guriga dhexdiisa lagu samaysto meel lagu xaajo guto qaala xadaanaa ibraahim ibn mundir qaala xadaanaa anas ibnu ciyaad abu xamza alleyfi almadani hiqat caalim walaysa fi lkutubi sitati siwaah anas ibnu ciyaad qof kaloo la yidhaahdaa kutubu sita kuma jiro can cubayd illaah can muxamed ibnu yaxya ibnu xabaan can waasic ibni xabaan can cabdillahi ibni cumar qaala irtaqaytu waan koray fowqa dahri beyti xabsa xabse gurigeeda dushiisa ayaan koray libacdi xaajatii danahayga wax ka mida awgeed baan u koray fara-ytu waxaan arkay rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam oo yaqdii xaajatahu xaajadiisii gudanayo mustadbira اqiblati xaalow yahay mid qiblada u daba jeediyey mustaqbila shaam marka marna beyt lmaqdis baa laga cabiray marna shaam waayo waa isku jiha uun oo labadu waa isku jiha ayuun bay ka xigaan waxa weeyaan madiina oo beyt lmaqdis de fi shaam buu ku yaala xadiidka hore ayuu inoo soo maray laakiin iminka shaahidka ku jira waxa uu yahay dee in rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu ku xaajo gudanayey fii makaanin mucadin liqadaa'i alxaaja fi lbeyt meel loo diyaariye xaajo gudashada oo guriga dhexdiisa markaa ku taalay qaala xadaanaa yacquub ibnu ibraahim wa addawraqi qaala xadaanaa yaziid ibnu haaruun qaala akhbaranaa yaxya ibnu saciid alansaari sheikhu imaami malik can muxamed ibni yaxya ibni xabaan ana camahu adeerkii waasic bn xabaan ayaa akhbarana cabdاllahi bni cumar akhbara qaala laqad dahartu dusha ayaan uga baxay daata yowmin maalin calaa dahri beytina gurigayaga dushiisii fara-aytu waxaan arkay rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaacidan fadhiya calaa libanateyni ku fadhiya oo mustaqbila beyt اlmaqdis beyt اlmaqdis xaggiisa u jeeda baabulistinjaahi buu baab yahay istinjadii lagu istinjoonayo bilmaai biyo marka istinjaagu waa isaalatu annajwa waa in wasakda layska suuliyo wa isaalatu maa kharaja min asabiileyni bimaain aw xajarin wa naxwihi wixii labada marin ka soo baxa kaadi ama saxaraa waa in layska suuliyo dee dhagax biyo ama dhagax iyo wax lamida lagu suuliyo xukumkiisu waa maay xukmu listinjaa inta aanu maxalkii dhaafin wixii soo baxay inta aanu maxalkii ama meeshii uu ka soo baxay aanu dhaafin afaafkiisa culimada markaa badankoodu aljamhuur waxay dhahan de waa waajib weyi in la istinjoodaa waa waajib oo rasuulkaa yihi calayhi salaatu wasalaam man istajmara falyuutir cafwan rasuulkaa yihi calayh salatu wasalaam idaa dahaba axadukum ila algaayb falyastati bihalaaثati axjaar midkiin marka uu tago meesha uu ku xaajo gudanayo saddex dhagaxa isku hagaajiyo fainaha tujzi can way ka gudaysaa saddexdee marka saddex wax ka yar inaanay ka gudayn ba xadiidka loo deliishay de haddii layskaba daayana oo aanu waxbaba iskaga biin wasakdiina dee maxaa ka gudi doona in waajibkii saarna aanu kasoo bixin bu xadiidku daliiliyay tirmidi iyo nasaa-i baa wariyey laakiin xanafiyadu waxay dhahan waajib maahae waa iska mustaxab oo saxaradii mar haddaanay xalaqatu dubur aanay dhaafin kaadidiina dee halkaa ibtaa yar aanay dhaafin dhib ma laho waa wa waa najaaso yaro waa qaliilu najaaso oo waa la yska dhaafi karaa yuktafaru fii xaqihaayo waa la yskaga tukan karaa weli miyaad maqasheen cid la istanji la-aan baa la tukan karaa maanta kahor waa laga yaabaa rag badan inay maqleen waxay markaa xujaysteen iyaga laftoodu markaa gudco gudi maayaane xadiidkoona man ystjmir falyutir waar ka istijmaaraa dhagax waxa lamida isticmaalaa witra ha ka dhiga tiro kala dhiman man facala faqad axsan waman laa falaa xaraja ka sidaas sameeya wanaag buu sameeyey ka iskala daayaana dembi dushiisa ma aha lakiin xadiidku waa daciif daciifu ljaamica ayaa alimaam albani ku sheegay xadiidka shan kun afar boqol iyo sideed iyo lixdan hadduu xataa ansixi lahaana daliiluma ahaadeenoo waxaa la leeyahay qofka sameeyaa waxbuu wanaajiyey ka iska daayana ma dembaabin ma istinjaha mise waa itaarka mise waa witriga labadaba u ixtimaal waliba waay udhaw waxay u dhowdahay marka daahirka xadiidka la eego in looga jeedo markaa itaarka in witri laga dhigo marka baab istinjaai bilmaai waa halkan bukhaari u baabaysta in biyo lagu istinjoodo sababtuna waxay tahay de khilaaf baaba ku sugnaa fi salaf biyo ma lagu istinjoon karaa sidaynu arki doono qال xdثna abوlwlيd هiشhاm بن cabdالmلك qال xadثna شhucبة عن abi mعاad واسmuna cطاء بن abi maymuna l qاl samictu waxaa mqlay aنس بن maliك oo yquul leh kaana النabiyu slى الlهu عalيه waslم rasuulku wuxu idaa kharaja markuu u baxo lxaajatihi liqضاءi xaajatihi aji-u waan iman jiray ana aniga iyo wgulaamu inan yar gulaam waxa weyaan waa inanka yar toddoba jir ilaa waxa weeyaan wixii ka sareeya intaanu aanu nin weyn noqon macana waxaa maca yagana ahayd idaawatun macana iyadoo maca yaga ay tahay idaawatun weyse min maain biyo ah ay mamlu'a min maa biyo ay ka buuxaan yacni wuxuu ujeeday istanji bi waa ku istinjoonay marka anas baaba si sariix oo cad u sheegay inuu rasuulku calayhi salaatu salaam biyaha ku istinjoonayey oo waa kila idaa tabarada lixaajati ataytu bimaain fayagsilu bihi xadiidka laftiisa inoogu iman doontaa in sha allah wa fii muslim fakharaja calayna waqad istanjaa bilma rasuulku wuxuu nagu soo baxay isagoo biyihii ku istinjooday marka xadiidka waxaa sariix ku ah in biyaha lagu istinjoon karo sida tirmidi uu leeyahy fii sunanihina wa calayhi alcamal cinda ahli اlcilm yakhtaaruuna اlistinjaa bilma ahlucilmigu saas ayay doorteen oo xadiidka waa ku camal faleen wain kaana alistinjaau bilxijaarati yujziu cindahum ayuu yihi tirmidi laakiin dhagxaan iyo wax lamida in lagu istinjoodo lafteeduna dee waa ka gudaysaa fainahum istaxabu istinjaa bilmaa wara-awhu afdal in dhagaxla iyo wax lamida la isticmaalo in biyuhu ay ka wanaagsan yihin bay u arkeen wa bihi yaquulu sufyaan athawri wa bnu mubaarak washaafici wa axmed wa isxaaq hada fi sunani tirmidi caqiba hada alxadiid ayuu sidaa sheegay alimaam tirmidi raximah llahu tacaala in markaa biyo lagu istinjoodaana saxaabo badan bay ka sugnaatay oo caaisha waxay odhan jirtay dumarka iyadoo la hadlaysa murna aswaaja kuna aw qaalat rijaala kuna an yaksiluu canhum ahara alxush faina nastaxyi an naamurahum bidalik fii sunani الnasaa-i faina rasuula اllahi kaana yafcalu dumarow raggiina waxaad u sheegtaan musqulaha markay tagaan inay biyo iskaga maydhaan wasakda annagu inaanu arrintaa ragga u sheegna waa ka xishoonaynaa dumar baanu nahay rasuulkaas saas samayn jiray bayt saas oo kale cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu waa ka sugnaatay cabdullaahi ibnu cabaasna saas oo kale waa ka sugnaatay oo axmedu ilaykum gasla alixliil buu yihi inaad dakarkiina biyo aada ku maydhaan taas ayaan idin mahadinaya manaa aan idinla jecelay weeyaan macnuhu markaa saxaabada qaarkood baa qabay sida xudeyfe iyo iyo cabdullaahi ibnu zubayr iyo inaan markaa biyo aan la isticmaalin laakiin dee waa kala duwanaayeenoo qaarkood waxay lahayn dee qarmuunkiibaa gacantayda ku hadhaye biyo meegaa xubiinayaba gacantaydan wasakhdii la gelayahay oo qarmuunkii uu ku hadhayahay se waxa weeyaan uu lahaa nacam xudayfa idaa idan laa yazaalu fii yadii natanun ayuu lahaa laakiin ibnu zubayr wuxuu lahaa wax la isticmaali jiray ma ahayn waktigii rasuulka maanaan isticmaali jirin calaa kulli xaal madhabkaasi waa inqiraaday dee axaadiidana waxaa sariix ku ah in biyo la isticmaali karo waxaan markaa biyo ahayna waa la isticmaali karaa inuu dee dhagax ahaadaana shardi ma aha waxyaabaa la iska nahiyey wax kastoo aan ahayn waa la isticmaali karaa kuwaana insha allah waa inoo iman doonaan baabu man mid ayuu baabi xumila macahu maciisa la qaaday almaau biyo lituhuurihi si ugu طahaaro qaato oo baabkani baabka horan buu sii taakiidinaya wa qaala abudarda wuxuu yihi alaysa fiikum war miyaanu idinku jirin saaxibu naclayni kii labada kabood qaadi jiray kii labada kabood lahaa ugama jeedo iyo watahuuri waxaa lagu dahaaro qaata biyaha lagu dahaaro qaata kii qaadi jiray iyo walwisaadi iyo waxaa lagu jinqila lagu jiqilaysto ama lagu dingiigsado saddexdaa kii qaadi jiray maan idinku jirin ee rasuulka calayh salatu asalaam u qaadi jiray waxaanu ujeedaa cabdullaahi ibnu mascuud buu ujeedaa oo markii abudarda ay fatwo weydiiyeen reer ciraaq ayaa waxa uu ku yidhi isagoo shaam jooga ee reer ciraaq ay fatwo weydiin jireen fayaquulu lahum lima laa tasaluuna ibn ibna mascuud maxaad ibnu mascuud weydiin weydeen yaani ibnu mascuud kaana mulaasim linabiy calayh salatu asalaam mid rasuulka aada uga agdhowo cilmi badan ka dhaxlay buu ahaa oo kii labada kabood iyo waysada iyo iyo wisaadada rasuulka calayhi salaatu wasalaam u qaadi jiray ayuu ahaa culimada qaarkoodna waxay dhaha bukhaari markuu afarkan baabkan ku sheegay wuxuu rajaxayaa inankaa anas ibnu maalik ay wada socdeene rasuulka waysada ay u wada qaadeen inuu ahaa cabdullaahi ibnu mascuud laakiin sida muuqata cabdullaahi ibnu mascuud intaasi waa ka weynaa calaa kulli xaal wax xukuma o inagaga xidhani ma jiro inaynu garanno inankaasi ku ahaa ee iminka afarka waxaa ku jirta uun in rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyo uu ku dahaaro qaadan jiray oo najaasada uu iskaga suulin jiray kuna weyseysan jiray qaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa shucba can abi mucaadin huwa caطaa ibna abi maymuuna qaala samictu anasan yaquul kaana rasuulu llaahi salى allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa idaa kharaja markuu baxo lixaajatihi tabictu waan raaci jiray ana aniga iyo wahulaamun inan mina anaga naga mida yani haddaanu ansaarnahay taasina waxyaaba meesha ka saaraya bay ka mid tahay in ibnu mascuud ahaa culimada qaarkoodna takaluf bay sameeyeen oo waxay yidhaahdeen manaa wa waa tasaruf min aruwaat oo mar hadduu anas la socday ruwaadda qaarkood unbaa u maleeyey inuu ansaari ah takalufka noocaasina waxaa si kooban oo cajiiba u radiyey shaykhuna bilijaaza maxamed cali aadam alithoobi kitaabkiisa dakhiirat lcuqba sunanu imaam الnasaa-i waxa weeyaan uu ku sharaxay kaana nacam waidaa macanaa waxaa macayaga ahayd idaawatan idaawatun weyse min maayin ay mamlu'a min maayin biyo ay ka buuxaan xadiidka waxaa laga qaadanayaa in biyo lagu istinjoodo inay banaan tahay sida afdalkaana weliba ay saalixiinta iyo ahlulcilmiga iyo ahlulfadliga in loo khidmeeyo qof xora in la adeegsan karo oo wax loo dirsan karo haddii arrintaa raalli uu ku yahay waxaa laga qaadanayaa saas oo kale atabaacu liqadaa'i alxaaja qofku haddii bannaan uu ku xaajo gudanaya inuu fogaado culimada qaarkoodna waa kala qaadeen oo waxay idhaahdeen haddii waxa weeyaan uu kaajayo inuu fogaadaa waajibma xadiidu xudeyfa fii muslim baanay deliishadeen oo dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa zubaalata qowmin ama subaatata qowmin halkan guryaha agtooda ee dadku xashiishka iskaga daadiyaan ayuu ku kaajiyey isagoo weliba taagan xudayfana rasuulka cirbihiisa ayuu taagnaa ma fogaan marka laakiin waxaa la fogaanayaa bay leeyihiin haddii xaajadu ay tahay dee haa'id saxaro haddii ay tahay ibnulmundir baa sidaa yidhi fii kitaabihi alawsat oo xadiidka iyo axaadiisan kale tilmaamaysa rasuulku inuu fogaan jiray saa isku waafajiyey labaduna waa kala duwan yihiinoo dee qofku gaar ahaan haddii taagni uu ku kaajo meelaan dee kaa'ida kusoo celinahay inuu ku kaajo sida rasuulku maalintaa uu sameeyey waxa weeyaan dee cawradiisu waa dhinaca uu u jeestay dhinacaan ahayn dee laga arki maayo mar haddaana dhinaceedii ka xigin laakiin hadduu doono inuu fadhiisto dee fadhiga qofku waa faydanaya talabaad fadhigu dee sanqadh iyo sawd iyo waxbaa laga yaaba iyo raayixa karihayo oo dadka hadduu kula dhowaado ay dhibsadaan inuu wato laakiin kaa'ida iyadu waa ka duwan tahay saa awgeed baa markaa imaamka mujtahidka ee ibnulmundir la idhaahdaa labada xaalood uu kala qaaday fii kitaabihi alawsat waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya jawaasu listicaana fii asbaabi lwudu asbaabta weysada cid in loo kaalmaysan karo oo aanay wax makruuha aanay ahayn wa fii itikaadu aaniya lilwudu in weel gaara weysada loo samaysto ama loo samaysan karaa laga qaadanaya wa fiihi jawaasu listinjaa bilmaa hulaamka waxaan baraarujinayaa asalkiisa hulaamku waa alibnu sagiir waa inanka yar ayaa la dhahdaa hulaam laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood in nin weyn la dhaha hulaam waana tadagtay taasi ibnu xasm raximah llah markuu ibnu xasm yidhi manaa yurashu min bawlihi arajul اkabiir nin weyn hadday kaadidi ku gaadho waa la iska rusheynayabu oo maxaa daliila dee xadiidkii gulaamka rasuulka loo keenay dhabtiisa uu kaga kaajay dabeetana waxa wey rasuulku biyownuu ku rusheeyey dee gulaam ninka weynna waa la yidhaahdaa buuri laakiin dee xadiidkaabay ku caddahay inuu kani mid yar ahaayo lam yakul iطacaama ilmo yaro weli aan ababin ba inuu ahaa taasaaba radin ibnu xasm ugu filan ta kale gulaamka asaalatan dee inanka yar baa la yidhaahdaa ninka weyn haddii lagu iطlaaqana way yar tahay walihaadaba culimada qaarkood ay majaas ku tilmaameen in nin weyn iyadoo loo jeedo gulaam la yidhaahdo baabu xamli اcanaza ushii afka waranka ku lahayd in la qaadu u baab yahay macalmaai biyaha macooda fi listinjaa marka waxa weyaan la istinjoonaayo ama la xaajo gudanaayo marka la xaajo gudanaayo in ulya biyo la qaato ayuu u baab yahay qala xadaثna mحamed بن bشhاar qala xadaثna mحamed بن jacفar qala xadaثna شhuعبة عan cطاء بn abi maymuna أnhu samca aنس بn maliki yquul kana rasuul الlahi salى الlahu عalيh waslm rasuulka ilah waxa ydklu mid gala alkhlا alkhlا asalkeedu waa meesha banaan waxaana dee khlا sideedaba lo an lisaana ykhlw fiiha qofku waa ku gooni noqdaa laakiin halkan waxaa looga jeedaa ama khlاga waxaa isطilaaxaan loo isticmaalay almakan اlmucadu liqadaءi اxaaja meesha loo diyaariye xaaja gudashada laakiin khalaaga halkan wuxuu uga jeedaa aanas banaan buu uga jeedaa faaxmilu waan qaadi jira ana aniga iyo wagulaamu idaawatan baanu qaadi jirna oo min maain biyaa wa canazatan iyo ul yastanji bilmaa biyuu rasuulku istijoon jiray taabacahu annadr washaadan can shucba maxamed ibnu jacfar bay mutaabiceeye alcanazatuna waa casan waa ul oo calayhi zujun ay sinaanun oo waran caarali afka hore kaga jiro marka rasuulku muxuu u qaadan jiray calayh isalaatu wasalaam dee xikmado badan baa ku jira dhulkaad ku jilcinaysaa saana kaadigu kuugu soo noqon baalahaad iskaga celinaysaa haddaad doonto inaad tukato dhulkaad ku taagaysaa sutra ayaad ka dhiganaysaa intaasoo waxa weeyaan faa'iidaba waa ku jirtaa wallahu aclam waxkama bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi wasalam tasliima kaiira